iyadoo ay magaalada kismaayo ay ka jiraan carruurtu qaar ay shaqooyin kala duwan ay ka qabtaan magaalada ayaa waxaa haatan wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska jubbaland ay muddooyinkan ka wadaa barnaamij lagu wacyigelinayo in carruurta ka shaqeeya xarumooyinka kala duwan ee dowladda ee aan da'da qaangaarka gaarin looga digay in aysan ka shaqayn xarumaha dowladda iyo xarumaha sida gaarka loo leeyahay agaasimaha waaxda carruurta ee wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska jubbaland mudane cabdiqaadir cabdi yar ayaa idaacaddu waamu uga warbixiyey barnaamijkan wacyigelinta ee wasaaraddu ka wado magaalada kismaayo ka hortegidda iyo wacyigelin ku saabsan in caruurta oo askar noqdaan oo maaragtay dhanka kale ay dugsiyadii iskuulladii iyo waxa ay ay aadaan askaraynta ama canuga inuu askar noqdo isaga oo maaragtay da'diisa ay yar tahay waxay ka mid tahay tacadiyada lixda ah ee loo geysto caruurta ka mid tahay tacadiyadaas lixda ah haddaan dulmaro waxaa ka mid ah in canuga dilka oo kale waxaa kaloo ka mid ah afduubka ilmaha loo geysto oo kale waxaa kaloo ka mid ah kufsi iyo sexual violence waxa la yirahdo shaqaaqa la xiriirta galmo in lagu sameeyo canug yar waxaa kaloo ka mid ah tacadiyada foosho xun ee loo geysta caruurta barnaamijkan marka markaan usoo noqdo recruitment ama in caruurta ay noqdaan askar ay ka mid noqdaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intaba si toos a uma shaqaalaysiiyaan caruur ka yar da-dooda siddeed iyo toban qofka markii la shaqaalaysiinayo askari laga dhigayo nidaamyo badanuu maraa waxyaabo badanuu maraa laakiin waxa aan ka hadlayno annaga waxa weeye in caruurta ayaga laftoodu si dadban ay maaragtay askaraynta ku geli karaan oo ay ka mid tahay adduunkana uu u aqoonsan yahay canuga haddii uu meesha shaqo ka qabto saldhig ciidan ama maaragtay xafiis dowladeed ama hadduu shaqo ka qabto ciidanka meel ay joogaan ama kaam ha noqdo ama ha noqdo saldhig ha noqdo hadday ka shaqeeyaan oo howlo ay ka qabtaan micnaheeda waxa waaye canuga waa la askareeyey marka bulshada iyo ciidanka laftooda inay arrintaa ku baraarugsanaadaana la rabaa hadduu alla idmo insha allah marka tababar noocaas oo kale ah ayaan iyo wacyigelin noocaas oo kale aan wadnay bulshada soomaaliyeed inay maaragta arrintaa iyada ah ay ka xanuunsadaan oo ay maaragta caruurtii aysan kusoo fasixin wadooyinka aysan ku shaqaysanin dhinaca kalena ay u diraan dugsiyada iyo way jiraan iskuullo maaragtay lacag la-aan ah way jiraan dugsiyo maaragtay laga qaabilayo ilmaha noocaas oo kale ah inay halkaa u diraan oo caruurta ay wax baraan ayaan maaragtay ugu baaqayaa si kastaba ha noqotee barnaamijkani wasaaraddu ka wado magaalada kismaayo ayaa waxau noqon doonaa mid ay fahmaan dowladda iyo bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland si looga taxdiro tacdiyada ka dhankaahi ee loo geysta caruurta da-da yar ee ku nool magaalada kismaayo